wax bartana dalka inuu ka cararo kii waxaysta inuu ka cararo meel xagee wax u socda marka inaan ka fikirno dhammaanteenba dalkan sida uu u noqon lahay dad qofka soomaaliga iyo ciddi kaloo mataqaanaa ku noolaanaysaba ay kula noolaato nabad iyo rajo wanaagsan dadku waxay ku nool yihiinna waa rajada rajo haddii la waayo culaysku waa badanayaa taasna waxay ku xiran tahay sida ila taaniha ugu yaraan inaan sidaan u fikirin aan wax ka bedelno oo aan u bedelno inaan yani cunsurka bani aadamka yani xurmadiisa iyo sharafkiisa in la ilaaliyo oo qof walba oo mas-uuliyadiisa saaro walaalka ka duwanaashada uu kaa duwan yahay iyo adiguna ka duwanta markaa inaad ku aqbasho tiisa asagona kugu aqbalo inaan dib u fikirno aan dhahno war sidaan ma ahaa jirine maxaa naga xumaaday seese u hagaaji karnaa see u noqon karnaa ummad isjecel ku xiran deegaankeedii iyo dalkeedii iyo iyo mataqaanaa taariikhdeedii ku xiran ilaan bani aadamku waxuu macno ku sameeya waa inuu taarikhdiisa ku faani karo marka maanta waxaan ku dhownahay inaan taariikhdeena inkirno sababtuna waxa waaye dadka hadda jooga on dhowrka dhowr iyo labaatankaa sano yani dadka dhashaya ugu badan dadka nisbada ugu badan waa taas iyaguna waxay arkeen waa dhibaato taasaana keenaysa inay maalin walba dalkay ka cararaan oo aysan fahamsanayn yani dadkan iyo dalkaanu siday ahaa jireen iyo taarikhday lahaayeen iyo in wax laga bedeli karo laftigooda mararka qaar dadku inay ay aamini waayaan laftigooda waa waa khatar aad iyo aada u weyn madaxweynaha sheekh shariif sheekh axmed ayaa ummadda soomaaliyeed kula dardaarmay inay ku dadaalaan midnimada iyo cadaaladda islamarkaana ay ka fogaadaan qabka iyo qabyaaladda si loo adkeeyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed walaalkaa inuu kaa duwan yahna ceeb ma aha ilaahay subxaana wa tacaala abuuristiisa waa cidna kala matashanin laakiin aday sharaf kuu tahay inaad ku aqbasho sidiisa ood ogolaatid adiguna inaad ka duwan tahay isaguna inuu ku aqbalaa u baahan tahay marka barnaamijkan aan isugu faadno oo qabyaalada iyo reer hebel iyo reer hebel dalkan waa baabi'iyeen meesha aragteen ay geeyeen waxaanu soo kordhinayaan marka inaan masaalixda naga dhexaysa oo aan wada gaari karno oo suurtagala inaan wada gaarno ayaa ka badan waxa aan ku kala duwannahay inaan garanno marka ummadaha kale siday isula jaan qaadeen ay u ogolaadeen kala duwanaashadooda ay uga faa'idaysteen dhinaca fiican ay uga faa'idaysteen inaan uga faa'idaysano dadka soomaaliyeed waa dad la cowriyo sida ilaahay u mudeeyey nicmooyinka faraha badan oo siiyey khayraadka dhulkooda ku jira yacni kuwaadatiga ilaahay siiya qofka soomaaliga ah